waraxmatullaahi wabarakaatuhu akhyaaray kulanta fayla duhur fayla ka dhawaada warakaana duhurna ma shabakada warbaahinta warsan ee baydhaba qodobadaysin ka dhiigi doontan haddii ilaahayara intuuna ka guda jarna iyo weliba ku mida guddiga kuhorseedowka ee cudurka covid nneteen iyo shir xasaasiya iyo weeldhada daloso kulii gobolka sanaag waana faahfaahin laku helahaya turki iyo muwaadiniintii iyo kulabadii dhinigan ee dalka soomaaliya dad isku qoysahay iyo kaa mudan hoobiyaala kudhiyan xaafado ku tirsan beledka muqdisho ilhaan umar iyo saobse iyo katilmaanti dacwadii nisa iyo ku gudbidii haruun macruufa diyaaradda muqdisho iyo shantii soomaaliya oo ka hirnaan dalkaasiiti ee turkiga booliska iyo sheegeen inti laaqobadii ragga iyo hubaysan waana yoogudan amni dara akhbaaraadka binaan raadiya warsana singaytuno duurnimadan haddii lahayara akhyaara intunanka guda jarna iyo weliba ku mida goonongoosadka ee yemen iyo ka dhawaaqan ismaamulan gare
waxay idiin soo sugisaa dacdooyin cod ah haddaba yaysow iyadoo suran maskaxdaada ka buux warsan media network
akhyaaray duurnimiyeeda atow axadda taariikhdana yeedaka toosanta labaatan ilata bila afaraad ee sanadka labada kun labaatanka intaasay weliba iyo haayana qodobadii warkaana duhurna maatana ka dhawaada sogii oo faahfaahsan haddii ilahayara ama maxamuud ali cabdulaahi gaabshaa warkana sinsaari intanasiin kula soo sii doona haddii ilahayara inshaa allah ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan cali khayre iyo shir gadoomiyaha iyo shirka guddiga qaran ee korseedowka covid nneteen iyo inta badanba isulun ku hadalaya arrimo korseedowka coronavirus kulanka guddiga iyo weliba lunku hadalay dardargelyowka barnaamijyada waayogelinta bulshada la kafaansiyo waa khatarta sida lanku horseeda kora cudurka covid nneteen oo soo ciidanka faafa ay guda dalkan soomaaliya ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa kalma guddiga intii la hoojiya howlo ku horseedowka cudurka kutumi sagaal islamarkaasiytina tallaabo kasta oo lanku horseeda koro iyo fuliyan wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya weliba ayaa sheegdaya intii lahidin iyo weliba lamahaaladooda cusub ee covid nneteen ah taasiitio tiradeeda guud eeda kurikaasa saddex boqol iyo sagaalankiisa oo dadka haradidahaya cudurka covid tumi sagaala dhinigan dalka soomaaliya ayeeda dirtay maleeshiyaad hubaysan iyo weliba la sheegay intiyo weerar jidgalhayay oo ka dilan qofshaabhaya waana degan deegaano ku tirsan gobolka sanaag waana la sheegay intiyo meelayo ku basadan wararka ama weerarkiya weliba usu kudhiya intan dhexeeya tuulooyinka midigaale iyo weliba awsan ee gobolka sanaaga weliba la sheegay inti maleeshiyaadka hubaysan ayo dilana qof isuwadadii baabuurka langarusala kaasiitoon usukukooya dhinaga deegaanka eldaahir islamarkaasaytana iyo baabuurkii muwaadinkaasi iyo wedan iyo kuwadan weerarka ama weerarka qaar iyo weliba wararka qaarad warbaahinta warsan helaayta weliba iyo sheegahana intii dilkaasayta salkowsukahaya caanooyin qabiil islamarkaasaytana raggii dilkaasayta jeysadii meeliyo ku tabeen dhaniga kale deegaanka ama dhaniga deegaanka buraan ee isla gobolkaasayta sanaag iyo umbaheen deegaanka isu weerarka kudhi iyo weliba isukumidaya deegaanada gobolka sanaag oya puntland iyo maamulaasa welibana laamo amnigaee maamulka sayti iyo wadana howlgalla kabaada gooboba dadkii ku dambeeyay dilka sayti magaalada muqdisho iyo weliba khalayti diyaaradda turkish ay kooqaadaya walkubadana shaqaalisha turkiga uroogi dhanigan ee soomaaliya gaar ahaan beledka muqdisho aana saytona redianka nagdi dalshe qoraalha kubahii safaaradda turkiga ee muqdisho ayaa weliba laka sheegaya intii milisiti laka fulaya amarkii madaxweyne erdogan oo suhaaya islanka horseeda cudurka covid tumi sagaalasi ku meelgaare shaqaalisha turkiga iyo sheenta dhinigaasiitiya dalshe wararkaas warbaahinta warsan iyo ku helaaytee weliba oo sheegahena intii diyaaradda turkiga iyo garoonka diyaarado aadan adde iyo kuqaadi boqol iyo kow qof oo muwaadiniin ah oon dhalan dalkaasiyta turkiga hana saytona ka shaqeeyay dhinigan iyo weliba muqdisho hiraabtayoo kadhiyana xaafado ku tirsan degmada wadajir ee gobolka banaadir hana saytoo la sheegay intiyo jaysan khasaare dhimasho iyo weliba dhaawaace gobroogayaal iyo weliba warbaahinta warsan ee baydhabo yoon sheegana intay hoobiyaalka iyo kadhiyan hera geel iyo kataala xaafada taraabuush ee degmada wadajir iyo weliba minyo deganaan dad sha'abe hosu kataala miilan dhowaa xarunta dugsiga tababarka ee jenaraala dhabageed ee akasa jaziira al-shabaab ya sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasiytii hoobyaalka hayeedo ona la sheegay intiyo meelaseyti amayo sheegeen intiyo meelayo kabeegsanga herada ciidamada amisom oonka wiin ee halane yadoona laamo amniga soomaaliya weli aan ku hadalna weerarkaasiytii oo hoobyaalka haye iyo sheegeen al-shabaab intiyo la fiirsanga ciidamada amisoma ilhaan umar oo ku tirsanga koongareeska mareykanka asal ahaanna yaha kujeeda dhinigan ee dalka soomaaliya yase kuloola weliba yaan ku hadalaya dacwadii hay-adda nisa ayaa ku sheegdaya intiyaan gudbidi amaya ku gudbidi weriye haaruun macruufos ku tirsan ayaa v o eda ee magaalada washington ee dalkaasetiya mareykanka qoraalyaha dhegdee bartee twitterka xildhibaanadan ilahan umar weliba ayaa ka sheegday inta go-aanka sayti useye koo ololo obsalika geliyowa waanaya useye koo ida loonkunaha hadalkan ilhan umar oosaya ku tirsanta koongareeska mareykanka ayaa weliba ka toosaya hilo dowladda iyo isu hogaamiyahaya madawiine farmaajo usolika iyo eedayti burburyowka saxaafadda welibana adsoonmidaya maxamed cabdiwahaab ee nuur abuuja garoonka diyaarado aadan adee beledka muqdisho iyo weliba ayaa ka degdaya diyaaradda turkisha taasiton iyo sheenti dada ka hirinaya gudadalkaasitia turkiga kureeda markii la reebay dulimaadyadii caalamiga haye diyaarado ama diyaaradda iyo sheenti dada tiro badan oo waana laga sheegay tiradiio qonton siyad qof ooniyo ku mid ahaan guddoomiyaga ee golo shacabka kanagoo akhyaaray meelasayti diyaaradda iyo sheenti dada tire waana laga sheegay tiradiio qonton siyad qofa iyo weliba iyo haayana guddoomiyaga golo shacabka maxamed murshal sheekh cabdiraxmaan iyo weliba guddoomiyaga mankakora cabdi haashi cabdulaahi iyo weliba dad shacbe oo muddo iyo roogan dalkaasayti weli waliba aan jarne soomaali kaleed oo ka hirin gudo magaalooyinka iyo ku midayn dalalka turkiga aana saydoona saameyn iyo kowaalati roojowka dulimaadyadii ee sabab la xiriirta dhinaga udurka corona virusa safiirka soomaaliya dalkaasitiya turkiga jama aidiid iyo weliba usoon ku mahadnagay dowladda turkiga dadaaladiiyo kabidi intii dadkaasitiya riid iyo kanagda dalsho hooyo akhyaaray surunkiisin war kuga dhugunsuda haytan weliba waa warbaahinta warsan ee haruntiya beledka tanbaydhaba goonongosadka ee koonfurta yemen iyo weliba yoo ka dhawaaqeena intiyo dhisaayan ismaamula arrintaasaytan iyo id iyo nkuhnyinga heshiis nabadeed oo bili nofembar lamadu kun toban sagaalka iyo lasahiidan hukuumadda caalamiga oyo aqoonsanta golobka meelagaarka ee meelasaytiya koonfurta fadhisha iyo magaalada caddan iyo weliba sida oo kale de lahasaaraya xaalada deg deg e welibana laga sheegaya intise kumintise maamula meelasaytiisa ku meelagaaralan ka dhasa doona koonfurta dalkaasaytiya yemena golo oyo hamaga aaban ama maqaasho laha gudbi iyo weliba iyo taagaro dalkaasaytiya imaaraadka arabta xukuumadda sa-uudiga ee taageerasa dhanagaasitiya yemen iyo weliba iyo ku degdaya awaaqibka halista iyo weliba masiibadii nagada doonta waana ku dhalada korta go-aanka sitiya goonongosadka iyo ka dhawaaqeen warkii duhurna ma akhyaaray hilinweysin kula socoteen shabakada warbaahinta warsan ee baydhabo yantaninka eg warkana qodobada aan kuu weynayeen yaa weliba ku mid ah tiro hoobayaale iyo waliba yoo kadhiyana dhinigaasi iyo waliba beledka muqdisho waana la sheegay inta dad isku qoose iyo ka amuudan saas oo kale qodobada kale aan ku weynayan warkaana duhurnima iyo waliba kumida goonongoosada dhinigaasitiya yemen iyo ka dhawaaqan ah intiyo suubsa doonanga ismaamula iyo ngaare saasoo kale qodobada kale iyo kuwiinyan warkaana iyo weliba ku mid eh tirada soomaaliya ee cudurka corona virus iyo ridibti iyo weliba ku mid eh saddex mayadiirta iyo saddex boqol iyo sagaalankiisa